bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin walaale cadaadi waxaa shalay ka dhacday abbaarihii labadii barka galabnimo baylaboorka cadaado kasoo degay marka aan kasoo degayne kabacdi waxay soo weeraray maleesiya beeleed kaamar qaata madaxweynihii hore galmudug xaas oo nin ay qaraabay yihiin uu hogaaminayo oo maaragtay garshaalo sare nin la yiraahdo cabdi jaamac cabdulla xabeeb uu hogaaminayo baa isoo weeraray ma garad marka leesheedalaadkaas iyo ciidamadaasba horsooyinkii alaabtii waxaan watana way qaateen joogo badan iyo dhaawac badan oo ii geysteen afduub bay ii xareysteen igu xareysteen waxa aan ka galabsaday iyo waxaan aan dhibaata aan ugeystana ma garanayo aniga nin ganacsada ah oo cadaalad degan oo daalkaxyo degan baan ahay oo maaragtay gobolada dhexana aada looga yaqaanay iyo galmudug ma garan sababta kaliftay madaxweyne beeshiisa iyo maaragtay maleeshiyaadka amarkaato uu uu isticmaalay walaala ani elboorka waa kasoo degay boorsadaan soo qaatay markaan elboorka kasoo baxay markaas bay maaragtay weerarka ugu soo qaadeen nimankaas oo maaragtay nin kale oo la yiraahdo cabdiqaadir maxamed cabdulle codweyne oo kabtan ah oo dexaas u shaqayn jiray xilligii hogaamiye kooxeedyada oo dadka afduuban jiray oo la yaqaano caan ahaa waagii dambena de waxaan is dhihi lahaa waxaan is dhahay de haddii dawladnimo la galay oo laga baxay afduubka waa iska dhamaaday labadaa nin maaragtay baa ninkaa hawsha u qabatay madaxweynihii hore galmudug meeshaan maaragtay alxamdulilah xalay labadii habeenimo ayaa layga soo daayay marka ciidamada galmudug iyo odayaasha iyo arrin bulshada iyo dadka reer cadaado waa kaalin weyn ka qaatay alxamdulilah kiiskaas xalay mooryaantii iyo nimankii haystay markay arkeen culeyska ciidamada galmudug qaybahooda kala duwan iyo odayaasha dhaqanka iyo shacabka kacdoonka si midna way soo daayeen ma garatay xoriyadaydan dib u helay haddana cadaadan joogaa businesskeyga ganacsigeygaan wataa alxamdulilah aad baan u fiicna fikradda ah dadka magaaladan degan aan kamid ahay oo reer galmuduga oo ka qayb qaatay nabadooda oo ka qayb qaatay in maaragtay cadaado laysku yimaado odayaashii ganacsatada waxaas ka shaqeeyaan kamid ahaa fikradda ah marka in sharciga galmudug uu sareeyo dadka aaminsan oo maaragtay lagu kala baxo dastuurka iyo hay-adaha dastuuriga noo dhisan madaxweynahana xoog uusa ku imaan dadka ra'yigaas aaminsan baan kamid ahaa wax kaloo naga dhexeeya lama arko ra'yigaas see u aamini kartaa oo maaragtay dadkas waa iska taqaanaa waya dhibaatada laakiin wax kaloo aniga barsenaala naga dhexeeya dadkaas dad ehel ahayn qaraabaan ahayn de ma garanayo waa wa waa aada aan uga xumahay marka nin ganacsadaan ahay magaaladan cadaado mashaariic oo aan un-ka iyo hay-ado kale aan ka qaata iga socdo xoolahana waan ka ganacsadaa dee xaq baan u leeya inaan lacag qaato laakiin de baashaas maaragtay saakay oobiga iyo maxkamadda baan arrintaas u bandhigay waxay xaquuqo iga maqnaa iyo maaragtay maxkamadda ciidamada soomaliya oo iraan kabsaday marka wixii maqan ifa sharciyo maxkamadan ku raadina insha allah hadda intaas waayo inaan ku iraahdo ma rabo walaal wararkaasi wax raada ma laha wax raada ma laha wax salahna ma laha anigu nin ganacsadaan ahay fikradda ah warnimayahow galmudug maaragtay qabiil xoog kuma haysan karo shaksina xoog kuma haysan karo waa kow iyo toban beelood isku yimid dastuur baa yaala madaxdii madaxweyne ku-xigeenkii gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii baa xabda xiran maleesiya beeleed u xiran warqadiyadaasi ha laga daayo oo maaragtay sharciga ha lagu kala baxo fikraddaas waan qabaa laakiin abaabul kale iyo dareen kale maaragtay oo oo arrimahaas ku saabsan aniga lugna kumalihi mana layga helayo ma garan madaxweynihii hore galmudug yahay ku fashilmay inuu maaragtay amnigii soo celiyo maaragtay dib u heshiisiintii uusan dhibaato badan u geystay dadka walaalaha xiraala degan uu isku diray wax ka qaban waayey ninkii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam cahayy dawladii dhaxa uu ku dhaca ee isku dhaceen baarlamaankiina xaq u leeyihiin inay xil ka qaadeen markaan madaxweynihii hore galmudug waan u aqoonsanahay meeshaani maaragtay waa gobolada dhexe waa galmudug xoog laskuma maquunin karo sharciga lagu kala bixi karaa hadduu madaxweynuhu uusan uu aaminsan yahayna xilka laga qaaday waa in hay-adaha dastuurka iyo sharciga iyo halka uu aado oo aan xoog iyo dagaal iyo qof kastoo ra'yigiisa yiraahdo maaragtay saasay ila tahay in la weeraro oo maaragtay xoog lagu dayo aad baan uga xumahay daraad waxaa dhacday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug oo soo baxay in gaarigiis taariir xabad looga dhuftay iyo la dili gaaray marka waa sheeko cusub oo nagu soo kordhay ninkaana jawaab nin hogaamiye kooxeedyadii kamid ahaan jira weeye madaxweynihii hore galmudug marka wuu rafanayaa marka ani aragtidaasaan qabaa saaxiib waxaan qabaa in maaragtay madaxweynihii hore galmudug yahay waxa uu kusoo laaban karan maxkamadii sare iyo baarlamaankii iyo sharciyadii in la maro hadday caddaato inaan madaxweynaha xilka laga qaadina dee dadka ugu maamulo haddii caddaah in xilka laga qaadin dadka dhibka ka daayo oo iska tago oo milaysiyo beeleed iyo afduub iyo midna uusu u aaday xoogba kuma imaan isaga shalay aniga wax lacagaayo wax baarlamaankan ra'yi iyo aragtidooda iyo sharciyadooda maahane aragtida fikriyan aan qabo wey arag aragtidaasaana laygu haystaa nimadii kama hadlin teleefoonaan ku wada hadalnay dad eela baanahay war waxaan ku ri ra'yigaan do shalay xoog kuma haday maane maantan ina xoog kuma haysan kartid haddii hayadaha dastuuriga galmudug ay dhibaatadan u arkeen xil iskaga qaadeen aqbal ee tanansul oo deegaanka unax intaasaan si caadi oo kala ah aan u geystay wixii baa la fasiray lacaguu ku bixinaya intuu ku bixinayaa de wax barabadaanka ah ilaahay uma keeno waxaan lacag ku bixiyo wax galmudug interest aan lacag ugu bixiyana maba garanayaba damaanad la yiraahdo iyo wax wax waxa ay haysto waa milaysiya beeleeda wiilu abdulyahay oo la yidhaha axmed shadad iyo labadaa nin aan kuu sheegayo oo maaragtay milaysiya beeleed lasoo arooriyo niman burcadbeeed yarga nin gaagaab la yiraahdo oo elaboorka joogi jiray waagii hore miise oo maaragtay markii dambena xilkii laga qaaday oo maxamed maalin aadan la yiraahdo gaagaab raggaasoo milaysiya beeleed ah oo ninkaan igu aftuurtay meel damaanada iyo qof oobi qori kara iyo qof baarlamaankii galmudug iyo wasiiradii iyo taliyayaashii ciidamada iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo ciidankii galmudug waa nimanka in iga soo fakiyaan bareshar ku saaray oo ciidamo kordhoobayo alxamdulilah ano nabad qabaan kasoo baxay wax anigaa hadda kiis iyo maxkamad iyo dacwada ku hayo nimankii afduubka igu sameeyey maleysiyaadkii dhibaatada wadana dee ay arkeen dhib inaysa wadi karin ninka nacsado oo caana oo magaaladan deganna waanahay cadaadana waa deganahay gaalkacayna waa deganahay wax culeysa oo aniga hadda igu soo qabanayo oo aan dareemayna malaha alxamdulilah waxaan kaloo umahad celinayaa dhammaan dadkii odayaashii ciidamadii madaxdii galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka dadkii shaqadan qabtay oo maaragtay maaragtay suudeynta iyo cadowgaas mooryaanta in laga soo fakiy ka shaqeeyey khaasatan weliba shacabka reer cadaadood aadaan uga mahad celinaya